bismillaahi raxmaan iraxiim kulan wacan dhegaystayaal waa cabdishakuur cali axmed oo idiin soo jeedinaya barnaamijka wada jir oo ah barnaamij ka hadla xasilinta dalka iyo dowladaha hoose qodobada barnaamijka ah toddobaadkan aannu idinku hayno waxaa ka mid ah golaha cusub ee deegaanka ee degmada xudur ee xarunta gobolka bakool oo doortay guddoomiyaha degmadaasi iyo ku-xigeenadiisa waxay u fadhiisteen doorashadii musharaxiintii u tartamayey guddoomiyaha degmada ahna duqa magaalada iyo ku-xigeenka koowaad iyo tan labaad kaasoo kusoo gabagabooday inuu noqdo maxamed macalin guddoomiyaha degmada ahna duqa magaalada ee xudur qabanqaabada shirdib oo heshiisiineed oo loo qabanayo dadka gobolka gedo oo ka socda degmada doorow ee gobolkaasi ujeedakaad waxaa weeye in lagu eclaamiyo gedi socodka dhisida golgaasha deegaanka ujeedo labaadna waxaa weeye in lagu qorsheeya baahida dabaheshiisiinta ee ka jirta deegaankaas intaan maamul la dhisin ka horo shir looga hadlayo wada shaqaynta hay-adaha ka shaqeeya xasilinta iyo dowladaha hoose iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo lagu qabtay magaalada baydhabo doorka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya ay ku leedahay wacyigelinta bulshada deegaanada laga hirgelinayo dowladaha hoose iyo waxaan idiin soo gudbin doonaa ahamiyadda ay leedahay in haweenka laga qaybgeliyo dhismaha golayaasha deegaanka waxaa barnaamijka soo saaray maxamed nuur macalin waxaa farsamaynaya kees cali shire waa mar kale iyo barnaamijka wada jir wahagaag magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool waxaa ee dhowaan lagu dhisay golaha deegaanka ee degmadaasi waxay noqotay degmadii ugu horreysay ee ka tirsan degmooyinka dowlad goboleedyada ee dhismay tan iyo shantii sane ee lasoo dhaafay ee laga hirgeliyey golo deegaan toddoba iyo labaatan xubnood oo loo qoondeeyey degmadaasi oo xarun u ah gobolka bakool ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa la doortay lix iyo labaatan ka mid ah halka hal xubinna isqabqabsi awgii dib loogu dhigay lix iyo labaatankaas xubnood ayaa waxa ay doorteen guddoomiyaha degmadaasi oo loo doortay maxamed macalin iyo weliba ku-xigeenadiisa wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi maxamed aadan ayaa barnaamijka wadajir uga waramay sida degmada xudur looga hirgeliyey dhismaha golaha deegaanka iyo qorshaha xiga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya bismilah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu alaa ashirka muslimiin nabina maxamed waala ali tabiin degmada xudur golaha deegaanka waxau socday habka loo sameynaya wuxuu socday laba bilood iyo isbuuca waxaa lagu soo bilaabay hab loogu talagalay maamul goboleedyada dowladda federaalka ay isla ansixiyeen oo layihahdo sharciga namar toban layidhaahdo kaasoo yani qeexaya habka loo marayo dhismaha golaha deegaanka annagoo raacayna taas ayaa marka ugu horeysay xudur la yimid waxaa loo qastay dib heshiisiin barnaamij dib heshiisiin oo lagu ogaanaya dadku inay wax wada dhisan karaan inay wax wada dhisan karin wejiga koobaad ee dib heshiisiinta waa noo caddaatay dadkaas inay wax wada dhisan karaan qabaa-ilada deegaankana waa odayaashooda dhaqanka la iskugu yeeray wadafadhi iyo lahadal iyo kadib waxaa loo gudbay in la qaybsaday ardooyinkii oo loogu talagalay oo boqol iyo konton qof xubnood ahaa qabaailada sidii mar hore ay wax kala qaybin jireen ay u kala qaybsadeen raalli ah argadii ayaa wax loo sameeyey tababaro iyo habkii waxay dooran lahaayeen iyo casharo badan la siiyey kadib odayaasha haddana mar labaad loo yeeray waxaa la dhexdhigay xubnihii todoba iyo labaatanka golaha deegaanka ee matali lahay shacabka degmada xudur intaa kadib ilaa toddoba biri camal ayay maaragtay u fadhiyeen waxay go-aansadeen markadambe inay ku jeceliyeen wasaaradda oo yidhaahdaan annaga maarata waa ku heshiinayna inaan maarata aan aan qaybsanno waxaan codsanaynaa inaad maarata nawa raalle inaa arrintaas adinkaad noo samaysaan walatashi dheer kadib wasaaradda ay noola tashanaysa waxgaradka culamaadiinka aqoon-yahanka xubnaha baarlamaanka kasoo jeeda dowlada xudur ee koonfur galbeed kuwa federaalka kasoo jeeda dhammaan anaga la tashanayna iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka oo xubno ay ku joogeen meesha oo dhismaha lagu dhisaayay mala joogeen iyagoo ah maarata doorka ku lahaa kormeer iyo iyo talaba ku lahaa taladaas dheerka ayaa waxaan u qaybinay tobanka toban beelood oo deganaa degmada xudur ayaan xubnihii federaalka ku qaybinay ku qaybanay markii aan ugu qaybinay oo maarata hawshii aan ukala ukala ukala qoondaynay soo saarnay waxaynu ku guulaysanay in qolo kastaba dadka musharaxiinta ahaa ee raadinaya inay noqdaan xubnaha golaha deegaanka la bilaabo tartankooda oo ay dooranayeen xubnihii ergada ee horey loo door horey loo soo maarta xulay odaasha dhaqanka iyadoo la tashanaya baarlamaanka dowlad koonfur galbeed ee deegaan doorashada iyo deegaan xudur doorashadaas oo ahayd mid mid deex furan oo yacni kasoo qayb galeen dad badan oo kor joogtooyina kasoo qayb galeen doorashadii waxaa kusoo gabagabeyey todobaatan labaatan iyo lix xubnood oo lasoo doortay iyo xubin dib loo dhigay duru ku jira awgood si maaragtay maaragtay dadka ay ugu qancaan doorashada waa laisku mari waayey saddex daba wareeg waa laisku mari waayey si siman sidaas laaligeed waxaa niri dib baa loo dhigo mar kalenta la geli doonaa lix labaatan kalenta ayaa maalintii arbacada ahayd waxay u fadhiisteen doorashadii musharaxiintii u tartamayay guddoomiyaha degmada ahna duqa magaalada iyo ku-xigeenka koowaad iyo kan labaad taasoo kusoo gabagabooday inuu noqdo maxamed macalin aadan guddoomiyaha degmada ahna duqa magaalada xudur cabdi aadan cabdi abaarey inuu noqdo guddoomiya ku-xigeenka koowaad master ninka la yidhaahdo xumow inuu asagana noqdo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee degmada xudur sidaas ayay kusoo gabagabooday waayo marka wasiir doorashada waxaad ii sheegtay in qaabeeleed aada marka hore dadku wax ugu qaybiseen maadaama dadka deegaanka la gaarsiinayey doorashada maxaa diiday in dadka degmada xudur ay toos uga codeeyaan golahooda deegaanka oo cod toos uu dhaco kadibna golaha deegaanka ay doortaan duqa iyo guddoomiyaha degmada
waa og tahay xaaladda ay ku sugan tahay marxaladaha amniin ama ama duruufaha ku xeeran dalka soomaaliya guud ahaan gaar ahaan kan koonfur galbeed hadda habka loo jideeyey waxa weeyaan in marka hore ergada ergada lasoo sheegayaba oo ergada loo soo qorayaba waxaa halkaas ay kula cadaynaysaa in yacni dhammaan deegaanada dhammaan aynan ka dhici karin hadda xilliga la joogo ay u baahan tahay diyaar garowg badan uu u baahan yahay saas laaligeed mar kastana aan lagu jiri karin qof lasoo magacaabay iyadoo marka laga doonayo in yani dadkii la gaarsiiyo maamulkoodii ayaa waxaa layidhi waxaa maadaama aan hadda magacaabistii ay badatay bal horta erge ha doorato sida hadda laftigeeda dowladda federaalka isku dooratayba waa og tahay oo konton iyo kow xubnood oo erge ayaa dooratay xubin kastoo baarlamaanka federaal kamid ah saas laaligeed yani annagana hadda waxa weyaan waxaan maraynaa wadda yani kusii dhawaansho ah dadkii lagu sii dhawaanayo iyo deegaanadii xubin kastana waxaa dooratay tira isla eg oo erge ah yani taasayna la mid tahay waay golaha deegaanka ee la doortay iyo sidoo kale maamulka madaxdiisa oo ay doorteen bal maxay qabanayaan
waxay qabanayaan waxa waxa u qoran waxa u qoran yani xeerkan hadda la ansixiyey la yidhahdo xeerka number toban kaas ayaa wuxuu qeexaya wuxuu guddoomiyaha qabanaya waxay ku-xogeenada qabanayaan xogeyo guudaa jiraayo oo maaragtay la magacaabi doono isaga oo oo ah xubinta maaragtay shaqaalaha madaxda u ah waxay qabanayaan wixii ay qaban jireen dhinaca dowladda hoose amaba ha noqoto arrimaha bulshada waxyaabaha lagu marmaanka u ah iyo dhinaca amniga oo maadaama uu yahay guddoomiyaha degmada ahna duqa magaalada guddoomiyahu waa amnigii iyo siyaasadiina waa waa dhinacaasuu ka ka hogaaminayaa dhinacan kalentana waxa weeyaan tii dowladda hoose iyo arrimaha bulshada ka hogaaminaya intii ay doorashadu socotay wax caqabada oo aad la kulanteen ma jiraan maya wax caqabada oo la kulanay ma jiraan run ahaantii dadku waxay xiiseynayeen in maaragtay helaan dad codkooda ku yimaado sidaas laaligeed runtii waa arrin maaragtay oo waxa tacaqabadan ka gudbooy nima dhig biniaadamkana sidiisa mar haddii wax la samaynayo yani waxba waa waa biniaadam wuxuu samaynayo wax un si kama noqon waayaan laakiin waa waa runtii boqol kun sideetan ilaa sagaashan waa waa arrinta waa waa ficneed doorashada golaha deegaanka ee degmada xudur iyo maamulkoodaba maxaa xiga
halkaas horta waxa weeyaan qoladaasi meeshaas ugu dhamaatay ayaa loo samayn doonaa awoodooda maamul in la dhiso waxaa kaloo annaga wasaaradda noo yaala shan degmo ayay ahayeen maamulada aan lagu talagalnay hadda in la dhiso degmada koowaadna waa taas tan ku xigtana ceel barda ayay noqon doontaa tan ku xigtana degmada bardaale waaye baydhabo iyo barawana way xigaan haddii ilaa yidhaah waaye marka ceel berde ayaad ii sheegta oo isla gobolka bakool ah maxaad ku xulateen inaad ku xijisaan
horta waxaan ku xulanay semberi degmada haddaan ku horumarin oo kaleento ma degana horta degmooyinka hadda ceel berde iyo iyo iyo iyo iyo iyo xudur ma degana amsom ma degana waa meesha keliya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwii koonfur galbeed ay iska kaashadeen oo amniga ayay gacanta ku hayaan annagoo rabna marka inaan ka wasaarahaan dhiirigelin oo shacabka iyo dadkii dagaalka sameeyey ayaan maamulka maamulka u dadejinay ku dooranay waay waxaa qorshuhu ahaa ka hor dhammaadka sanadkan in shanta degmo ee koonfur galbeed soomaaliya ugu horeysa laga dhiso golaha deegaanka hadda xudur unbaa dhisteen marka ma kula tahay waktiga hare in looga faa'iideysan karo in degmooyinka aada qorshayseen lagu dhiso
markii horeta kow aan hawsha bilaabaynay waxaan ku bilownay in wasaaradda iyo tiiruukeeda iyo federaalkaba inaan xudur iskugu geyno hadda laakiin markaan aragnay hawshii socotay waxaan go-aansanay inaan tiimimka ama kooxaha aan qaybino kooxna aan u dirno oo yani wasiiru dowlaha aniga aan ahay aan hogaaminayo ceel barde koox uu hogaaminayo wasiirka hogeenkana aan u dirno bardaale koox uu wasiirka hogaaminayana inay baydhabo bilaabi doonaan rajaynaynaa howlahana saasaan u weli doonaa haddii laidhaah dadka waxaan dhihi lahaa koonfur galbeed ama shacabweynaha soomaaliyeed waa inay garab istaagaan dhisidda maamulaha maamulada golaha deegaanka kaasoo runtii ka turjumi doona baahida dadweynaha qof kastoo mas-uul ahna uuna yani isku haleyn doona magacaabis oo haddii uu wax qaban waayana ay kula xisaabtami doonaan berri codkooda ay u diidi karaan taas inay soo dhaweeyaan taageero badan ay siiyaan ayna la shaqeeyaan ayaan ayaan yani ujeedinayaa waxaa tihiin dowlad goboleedkii ugu horreeyey ee dhisay dowlad hoose marka laga hadlayo dowlad goboleedyada dhismay marka wax aad ka barateen oo hadda aad la wadaagi kartaan dowlad goboleedyada la midka sida jubbaland hirshabeelle iyo galmudug ma jiraan
ha wa waa jiraan way badan yihiin lama soo koobi karo waxaa waxaa ugu sii horeeya waxa weeye dadka soomaalida waxay fahansanaayeen in dad soomaaliyeed isugu yimaadaan meel ayagoon dad ajaaniba aynan dhadhacaadinaynin waxba dhisi karin taas horta waxa weya runtii waxaan ku guulaysanay annaga oo dadkeena iyo odayaasheenna dhaqanka iyo bulshadii dhammaanteed la la la kaashanayna waxaan ku guulaysanay ayagoon dad ajaaniba ku dhex jirin inaan soo dhisna maamulkaas kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed aadan wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo u waramayey barnaamijka wada jir magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed soomaaliya waxaa loogu qabtay shir looga hadlayey wadashaqaynta wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo sidoo kale hay-adaha ka shaqeeya xasilinta iyo dhismaha dowladaha hoose shirka waxaa gudoominayay wasiirka amniga koonfur galbeed oo markaasi ahaa kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaana soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed iyadoo ay ka qayb galeen wafdi ka socday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta soomaaliya wasaaradda warfaafinta soomaaliya iyo beesha caalamka gaar ahaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha xasilinta ah iyo dowladaha hoose wasiirka amniga ee koonfur galbeed xasan xuseen maxamed elay ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in wadajir looga shaqeeyo xasilinta iyo dhismaha dowladaha hoose ee koonfur galbeed soomaaliya mar uu ka hadlaya shirkaasi
dhammaan xaquuqaybgalayaalka shirka oo ana iska jara maamul goboleedyada qaar iyo dowladda federaalka hay-ado oo hoolun galanta ka haayay in muddoena dalkun ku shaqeeyay dhammaantiyo u n k dhini walbay ku dareeraan oo n j o yinho international ayinba wasaarado howlooyin qusayta dhammaantiiba marka hore siin salaamana salaamintiin bacdu salaam ciidan nin farxad geliyaasa inay kulankun geekana na iska kooyo olin ku arransadaaw bal walilah suubi iyo sidii horliinka dhagaaga fadi meeraano bilaaw meeraan walbadana dadka ha qobdeen walilah qobadi iyo sidii horliinka dhagaaga fadi kulankun ku arransadahay ciidan nin farxad geliyaasa insha allahu wasiirkan arrimaha gudaha baa siin sheegay howlo badan iyo wala kama mashquulsanayni keliya wala intaan deernay inuuna siin furno eedayeedaan kama hadnagaana dadka sida dhowniin la shaqeeyahayo arrimoon ku shaqeeyahayo ilaa idinsi wali rajeena walaa dhamagna inaysan sii lama laabtan oo shaqadin aysan sii lama laabtan shirkana niin furinya eedayeedna siin kama hadnagaana shaqadana wali rajeena inay siin fududaato haddaba shirkaasi waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo dowladaha hoose ee koonfur galbeed soomaaliya oo xilligaasi uu wasiir ka ahaa allaha u naxariistee mudoobe nuuno maxamed oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ku dhintay weerarkii argagixiso ee hoteelka naasa hablood laba oo ka dhacay magaalada muqdisho sideed iyo labaatankii bishii lasoo dhaafay ee oktoobar mudoobe nuunow naxariista janna ee baaka waraabiyey waxa uu si faahfaahsan uga hadlay muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed soomaaliya iyo hay-adaha ka shaqeeya xasilinta iyo dowladaha hoose waxaana hadaladiisi ka mid ahaa sidaysan la socotaan beli hadda dhammaatideen koonfur galbeed mayka dhiya isbedel maadaama marka isbedelkaas dhihi howlowna muddo socoti lana lana baahan in aragtay sii socoto markaleeto horey in socota may baa door bidnay in hay-adoogii unna caawiyaay oo sida dhownayn la shaqeeyay oo runtii ummadduun weliweyn uqabadi in uuna is aragno isbaranno oo haddana isla jaan qaadno sidii isna ogtiin may baa qorshaha wasaaradda ahaa sida hay-ado antaan fadhiyaan howlaha dowladaha hoose oo lansuubiyo golayaal maamul si dimuqraadiyaal handooradii oo shacabka handooradii in la dhisa iyo in dalka ama shacabka lansuubiyo barnaamijyo xasilin ah oo lakadejiyaw quluubtiyo iyo dhaqaalisho iyo maaragtay nololiyo intaba labadaas arrimood markii mudnaantikooda una siina maybaa ka darsama doone maadaama dhismihii golayaashay bilaawadeen in golayaashii la dhisa iyoona howlgelintiyo iyo awoodiyo lasii adkeeyo horelasiinwado qorshaha guud haay may baa la qorsheeyey shan degmo in sanadkun anti usan dhammaana lansuubiyaa maamul awoodle oo shacabka kalsoonidiis haysada degmooyinkaas maybaa ka mid ahaa baydhabo baraawe xudur berdaale iyo eelberde sidaysan ogtiin shantaas degmaba shaqadiio bilaawati may ka jartay may borseeska ka jarta maysan ka bishaareeyey degmada xudur golihii deegaanka waqtuga hadda teeganna la rooga toddoba-iyo labaatanka hayan in lix iyo labaatan rekoorka jaraan oo la diyaariyey shahaadooyin la siiyey oo siminaar hadda u socdo xubnaha sayto maybaa ha gudbiyey oo ha doorradaysiyo cod caqlabadii ha ka doorradeena shacabkii iyo mailaayeen maybaa shirkii dibheshiisiinta iyo ama daahfurka dhismaha golaha deegaanka degmada eelbirda ha furnay bilan maalintiyeedahayti bili hadda dhammaatay marka hayti soddon iyo kow ilaa boqol iyo konton ruux yaa ansocda hadda wadatashi iyo qaabki iyo dib heshiisiin iyo maaragtay qaabkii iyo qiibsada fadeen yaa ka talada hayaan may baana hooli lankatalagali wade hay-adaha aragtay oo lankatalagali hoolasayto oo consortiumka ah oo aan ka horeyta may la reose c r d ama kubahawi f c a haddii dhinigan ka suurtagala oo doorka hay-ado sida lanka talagali gududan wasaaradda mayba aan qorshaysanaa oona ballan qaaday in kow iyo soddonka bisha december shantaas degmo aan dhisanaadaan maamul ummaddaha doorta arrintaas oo aan amaleeya haddii dhankiinka hagaagta in aragtay uuna ku guulayso doogno laakiin haddii culeys dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca aragtay caawinaada kaleeto iyo maaragtay dhinaca hay-adaha una bahwadaagteena ooyo aragtay siilanka talagali oon qorsheeyaan shaqadiyo oo unan ka talagalnay shaqadaasayto in isla socota oo shaqo isbarbar socota inta shanta degmaba sida ogtiin unmay iskuwadne maamul dhisid dibheshiisiin iyo sugidda amniga deegaanada maybaa runtii eedan dhawaayane oona ammaan iyo mahadnaqba haka jeedayaane mashaariicda degmooyinka koonfur galbeed qaar ka mid ay hadda ka socdaan oo ah mashaariicda xasilinta mashaariicdaas maybaa ka mid ahaa dayactaralka suubiyaw ayirboorada dayactaralka suubiyaw wadooyinka xarumo cusub oo la dhiso haweenka iyo eerboorada maybaasi eed mugle ballaaran hanjeedayaane in dhinaca hay-adaha bahwadaagtunana oo sida runtii dhow dhinka taageeraan shaqooyinkun oona anka baahangna dhinaca farsamada iyo dhinaca dhaqaalaha qorshisho ama barnaamijyo nagada mid cad oo lu wada argo dhammaantiisba oo hay-ad weliba waddada yeelata amasana waajibaadshee una si aragtay fahmi korna in uusa nagada yaa runtii ayaa hajeedayaan una runtii walaay hole horey lanqobadii kama hadnaqaana kana ammaanana hay-ado iyo howlwadeennada oo dhan oo wasaaradda ama la shaqeeya ama wasaaradoon la shaqeeyay maybaa warkeyha ka gebagabaayay in walaay geegka dambuweeyo oona meelo una hiigsadaana nagataa sanadkun oo an dhammaana in shantun degmo maamuladiyo laha gebagabaayo walaa intun ka dambeeyo wasaaradda maybaa si gaargaar ah walaayo maaragtay baahidii dhabta iyo jara laweelada doonta hay-ado iyo gaargaar laweelada doonta marka waqtiga anoo runtii unturaw maybaa faday saaxiibkay wasiirka qorsheenta in maaragtay kaabaa walaay aan ka tabi allah u naxariistay codkaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo dowladaha hoose ee koonfur galbeed soomaaliya oo wasaaraddiisu ay martigelisay shirkaasi barnaamijka wadajir ayaanu ku guda jirnaa
cabdiraxmaan aadan maxamed koronto oo ah la taliyaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu shirka ku soo bandhigay doorka ay wasaaraddu ka qaadanayso in dadka lagu waayigeliyo xasilinta iyo dhismaha golayaasha deegaanka degmooyinka loogu talagalay ee koonfur galbeed soomaaliya iyo guud ahaan dowlad goboleedyada dalka ka jira
oo inta badan ah sidii loo faafin lahaa guulaha ee dhinaca xasilinta laga gaaro iyo sidoo kale sidii warbaahinta kala duwan loogu gudbin lahaa arrimaha la xidhiidha barnaamij waxaa la sameeyey la yidhaahdo wadajir radio oo ujeedkiisu uu yahay in uu gudbiyo oo faafiyo guud ahaan guulaha laga gaaro dhinaca xasilinta iyo sidoo kale dhinaca dhismaha deegaanada golayaasha deegaanada dowladaha hoose federaalka iyo kuwa statekaba ay ka shaqaynayaan marka wasaaradda warfaafinta doorkeeda ugu weyn waa kaa waxaanan ilaa hadda samaynay barnaamijkaas loogu magacdaray wadajir radio inta badanna wuxuu ka qaybgalaa oo gudbiyaa wararka la xiriira shirarka dowladaha hoose wasaaradaha arrimaha gudaha ha ahaadeen wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee localka ee sidoo kale waxaa jira warar barnaamijyo gaara oo aan samayno oo oo aan ugu magac darnay community dialogue oo aan isugu keenayno inta badan madaxda kala duwan ee wasaaradaha iyo dowladaha oo ay ku jiraan madaxda ugu sarraysa si iyaga iyo dadweynaha ay isku afgartaan ee islamarkaana madaxda su-aalo laga weydiiyo waxqabadkooda la xidhiidha dhinaca xasilinta iyo sidoo kale ee waxqabadkooda la xidhiidha ee dhinaca deegaamaynta iyo dhismaha ee dowladaha hoose taasoon doonayna inta badan inaan isfaham iyo isdhexgal ugu abuurno dowladaha iyo sidoo kale dadweynaha kan xiga kismaayo midaan ku qabannay magaalada muqdishona ilaa laba ayaan ku qabannay dhammaan waxaa naga taageerayay hay-adda tis plus oo hadda madaxeedii uu nala joogo iftiqaar axmed haddana waxaa noo qorsho ah afariyo tobanka bishan inaan mid kale ku qabanno halkan oo ah in dadweynihii iyo dowladdii ay isfahmaan oo isdhexgal bulsho ay dhacdo oo su-aalaha dadweynaha ay qabaan ay weydiiyaan madaxda kala duwan ee ka tirsan maxaa la yidhahdaa dowladda dowladda koonfur galbeed ha ugu horeeyo wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxda kale ugu sarraysa intii markaa diyaar noo noqon karta afar iyo tobanka bisha ayaan doodaasna qorshaynaynaa haddii allah awoodda leh ogolaado
barnaamijka wada jir ayaan ku guda jirnaa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaaad naga dhegaysanaysaan nadiifo armiya cabdulaahi waa wasiirka haweenka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya barnaamijka wada jir ayay uga warantay doorka haweenka ay ku leeyihiin dhismaha golayaasha deegaanka ee koonfur galbeed soomaaliya soosaaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macalin oo la kulmay ayaa wareystay wasiirka waxaana ugu horreyn weydiiyey howlaha wasaaradaasi iyo sida ay ula socdaan sida haweenka looga qaybgelinayo dhismayaasha golayaasha deegaanka bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantay walaalkay ugu horeyn waliba salaamey dhammaan umada soomaaliyeed meel walbiyo roogaan madilu ka hadalow arrinta jendarka haweenka runtii koonfur galbeed waa eedan qarsanta arrinta duulunta maanama la socdan war horumar leero mise ololeynta sidin ka qayb qaadan lahayn horumarka waa markinan fiiri siyaasadana waliba hadafaday kaalin eedan muhiisan qaadan taas madeena lahaa muhiimada haweenka haddii meel walba ku muuqdan waliba ku qayb qaadaan horumarinta xasilinta nabadda dib u soo kabashada wadamadu mise deegaanadu oo in badan runtii haleelay dhibaatooyin fara badan marka haddii dumarkii meeli ka jiraan mise memberku in waliba kutusaasasaasay in walbadan ku dadaalaan dadaalada nabadda dib u soo kabashada oo deegaanada iyo waliba horumarinta socdan iyo qayb weeldhadan marka ka haween ahaan haddama dhilan fiiri heer hoosaadkan ku yaala wasaaradda arrimaha gudaha waliba boqolkiiba labaatan inyo ka jiraan guddiga farsamada boqolkiiba labaatan inyo ka jiraan guddiga doorashooyinka boqolkiiba labaatan saasoo kale inyo ka jiraan golaha deegaanka golaha saarow naftasho marka hadda waliba suurtagelay wasaaradda arrimaha gudaha inyo sameeyaan golaha deegaanka oo ku dur runtii caqabadooyin badan jirna eedan liidata nambarka meelaha ku bahi marka ka wasaarad ahaan waliba xoojina fadaana insha allah deegaanada dhiman taasi walbadana ku bedela markii hore maneensaamaha noqono inuna seena meedi ku ololayn haweenkii sidii oon ka qayb qaadan lahaayeen golaha deegaanka manin waqtiga awgadiis marka haddii kadib insha allah liba rajeene bal deegaanada kala dhiman iliyo qaybyada muhiimsan oo ku muuqdan haweenka
mudan wasiir hataa wasiirka haweenka ama jandarka ee maamul goboleedka ama dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaad hadda aad ka soo baxday shirka isku xirka hay-adaha ku lugta leh dowladaha hoose iyo xasilinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waxyaabaha shirka aad ka sheegtay ee nuxor kale adigoo usoo koobaya dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan haweenka maxay tahay waxyaabahan meelkusheeg waliba kuma tahay walibaan ku muhiimsanahay ta arintii lansama ee gola deegaanka ee kuldur runtii wasaaradan waliba hamuujaday wasaaradda arrimaha gudaha waliba hamuujaday haweenkeenii iyo nambarkii mise qoondadii meel lagu fadaa eedan kuuseen taasayna iyo eta lama aribood sababtay eta arrimo mid dhaqan ay soo jireen ah inay bilaan meelban kumid nagada koran tan lamaanay ahayti gabdhoogii oo runtii walwacyigelin ee mase arrimahoosba ku hunduraha marka ka wasaarad ahaan tanganhajiyad waliba haytay inuuna ololo baraarujin samayn seminaaranun furo waxyaabo badan iyo ka qayb qaada si uun fahman bal iniyo kuma noqdo karaan golo deegaan lahaatay arrimo siyaasada lahaatay arrimo horumarka deegaanka socda lahaatay marka ka wasaarada ahaan mar welba waliba xoojiyaane sidii gabdhoon ka qayb qaadan lahayn horumarka deegaanka jara siyaasad wadefa ya xoojiyaan arintaas sidii unan ku huraariji lahayn gabdho ka wasaaradahaan un oo la kaaladaana maamulka iyo weliba hay-ado oo ku shuqul leh horumarinta haweenka
marka maxay tahay sababta xusulduubka loogu jiro in haween soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed ay ka helaan saamiga ay ku lahaayeen awood qaybsiga golayaasha deegaanka ma waxaa jira cid u diidan mar haddii qoondadii haweenka baarlamaanka ee dowladda dhexe si guud ay qaybtoodii ku lahaayeen gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed magaalada baydhabo oona xildhibaanadii hore qaybo ka mid a dabcan haween way ka soo galeen maxaa tuhun oo jira oo tiradoodii ay lahaayeen loogu diiday baad u malaynaysaa waa mahadsantahay walaalkay markilan fiiriya koonfur galbeed guud ahaan runtii waliba muddo badan mise muddo eedan dheer xareereeyey dhibaatooyin haatay ururo isbaxaysadii haatay dhaqan soo jireen eh marka arrimahaas unku muhiimsan waliba kumid eh nambar wan waliba waa mid dhaqan ay soo jireen eh dadkiyo absolutely arrimo siyaasadda mise horumarka ban la socno tan lamaad waliba waa baraarujin la'aan wacyigelin la'aan weli ma aragna wasaaradku la shaqeeyasa horumarinta haweenka lafadheedas haweenkii waxyaabo badan ka dhaadhiciyaas weli ma helan haweenkii marka saas dartii waliba ka qasabta iniyo ka liididan haku muuqashada gola deegaanka haata wadheeba marka ka wasaarad ahaan insha allah waliba ku howlumna waana mar walba ka dadaalanaysadii wallanka bedeli lahay haweenka wasiirka haweenka ee koonfur galbeed soomaaliya marwo nadiifo armiye cabdulaahi oo u warramaysa barnaamijka wadajir ayay ahayd dowlad goboleedka jubbaland waxa ay wadaan dadaallo shan degmo oo ka mida gobolada dowlad goboleedkaasi looga hirgelinayo golayaasha deegaanka gobolka gedo ayaa ka mida gobolada la qorsheynayo in degmooyin ka mida laga hirgeliyo golayaasha deegaanka ha yeeshee si loo wajaho dhismayaasha golayaasha deegaanka waxay u baahan tahay in dib u heshiisiin loo sameeyo dadka deegaanada ee degmooyinka la doonayo in laga hirgeliyo golayaasha deegaanka si haddaba arrintaasi loo wajaho ayaa dowlad goboleedka jubbaland oo kaashanaya dowladda dhexe ee soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibu heshiisiinta waxay qabanqaabanayaan shirweyne dibu heshiisiineed oo loo qabanayo dadka gobolka gedo shirkaasi waxa uu qabanqaabadiisa ka socdaa degmada doolow waxaa booqday wafdi ka socday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland si ay u qiimeeyaan in degmada doolow lagu qaban karo shirkaasi wafdiga halkaasi taga waxaa ka mid ahaa la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta soomaaliya ee hanaanka dhismaha dowladaha hoose ee wadajir cali axmed malaaq barnaamijka wadajir ayuu uga waramay sida qorshuhu yahay iyo xaaladda degmada doolow ee la doonaya in lagu qabto shirkaasi dib u heshiisiinta ah arrinta doolow waxay ahayd waxaan eegeynay waxaa la rabaa shir weyn oo ku saabsan qorsheynta barnaamijka qorsheynta heshiisiinta gobolka gedo ayaa la qaban doonaa mar aan fugeyn weli taarikh lama qabanin marka waxaa ilaa iyo boqol iyo konton qofa isu imaanaya oo ilmooyinka gedo dharka imaanaya oo ururada bulshada iyo hay-adaha dowladda iyo dadka ku lugle dib heshiisiinta waxaas waxaan lagu qorshaysanayaa laba arrimood horjeeda laga leeya ujeedada koowaad waxaa weeye in lagu iclaamiyo barnaamijkii gedi socodka dhisidda maamulada counciliska ama golayaasha deegaanka waay ujeedo labaadna waxaa weeye in lagu lagu qorsheeyo baahida dambeysiisiinta ee ka jirta deegaankaas intaan maamul la dhisan ka horo sababta waxaa weeye dad aan maamul dad aan heshiisan maamul ma dhisan karaan marka waxaa la ogaanayaa khilaafyada ka jira deegaanadaas iyo cidda ay u dhexeeyaan kadibna barnaamij dambeysiisiin baa loo sameynaya inta maamulada la dhisan ka horo labada ujeedada koowaad oo ah laamintii gebi socodka maamul dhisida iyo mida labaad oo ah qorsheynta baahida dibashisiinta ee gobolka marka waxaan anaga ujeedada meesha utagna ku hayaed inaan soo fiirina maadaama doodow lagu qabanayo inay awood u leedahay inay boqol iyo konton qof oo wafka inay inay inay maxaan ku rahdaa ay hoostegareeyaan ama waxay yidhaahdaan martigeliyaan haddaan si kale u dhaha martigelintaasoo aan eegeyn marka dadka meesha degi lahaayeen arrimihii logisticada ku saabsanayo hadii baabuurtii iyo cuntadii iyo qalabka adeegii kale oo looga baahnaa shaki socodsiintiisa waxaasaa marka soo eegeynay taasaan lahayd meesha waxaan meesha utagay waayo marka shirkan ma wuxuu dib u heshiisiinta marka uu dhamaado ma waxaa la gelaya golihii deegaanka
ujeeda saas waaye dib heshiis marka hore baahida waa ku sheegay marka sax sax baa tahay marka horeysa dadka intaan maamul loo dhisan waa in la ogaado inay jirto baahi dib heshiisiineed ama qaraasho inay jiraan qaraashadaas marka la xaliyo kadib ayaa maxaan ku rahdaa loo dhakacaya maamul dhisid marka waa isku xiran yihiin qayb ayuu ka yahay geli socodka maamul dhisida siaad og tahay haddana dabeecadda khilaafyada iyo dabeecadda baahida khilaafyada oo dhan iyo dabeecadda heshiisiinta waa degmo degmo gobolka laisku qaadi maayo marka degmo kasta dabeecad gaara iyo baahi gaara iyo khilaafyo gaara ay leedahay dad gaara ayaa degan dadkaas deegaankaas degmadaa ku nool iyo tuulooyinka hoos yimaada ayaa la filinaya inay wax dhibaatooyin iyo khilaafyo dhexdooda ay jiraan degmada tiraahda marka annaga waa fiicannahay khilaafsho ma qabno baahidayada khilaafka waa yar tahay ama ma jirto maamulkooda loo bilaabayaa degmada tiraahda dadka meeshan dad baa degan iswada haysta khilaafshaha ka dhexeeya dulshiisin baa loo sameynaya saasaa marka loo kala saaray waay marka qiimeynta aad samayseen degmada doorow hadda ma u qalantaa in shirkaasi dib u heshiisiin waa lagu haa su-aasha waa haa marka ma u qalantaa inay hadda degmada martigeliso ha waay waxaa jirta in jubbaland ay bilaabeyso sida hadda dib heshiisiintan iyo dowlad dhismaha dowladaha hoosena ay qayb ka tahay marka intee ma waxaa shirkan dib heshiisiinta wixii kasoo baxa lagu saleyn doona mase qorshe la xiriira degmooyinka dhismahooda dowladaha hoose oo la maraya jiro ogaanta
maya fili waxaa prioritiska ama waxay hortelintaa sikaanu ujeedada ugu weyn waxaa weye markii la ogaado degmooyinka u baahan dibheshiisiinta degmooyinka u baahneen baa lagu kala ogaanayaa waa qeyb ka ah ogaanshaha inta maamulada dhisin ka horo baahiyaha jira ka mida marka basically degmooyinkii diyaar ahna maamul dhisidooda loo bilaabay degmooyinka aan diyaar ahayn dibheshiisiinta laga hormarinaya maamul dhisida saasaa loo kala saaraya waay muhiimada intee leeg marka ayuu shirkan doolo hadda lagu qabanayo u leeyahay gobolka gedo oo kamid a gobolada soomaaliya gaar ahaan gobolada jubbaland de muhiimad ballaaran buu aad u muhiimsan buu leeyahay sababtoo ah waa markii koowaadooba shir noocan oo kale ah oo saas u dhacayo oo process marayaba la qabanayo waaye wuxuu u yahay waxa ay yidhaahdaan tijaabo iyo tusaale buu unoqon karaa dalka intiisa kale iyo jubbaland inteeda kaleba sababtoo ah marka koowaad oo ayadoo maamul dhisin laga hadlaya dadkii deegaankaas in lisu keenay oo intaan maamul laga hadlin laga hadlayo khilaafyada iyo dhibaatooyinka jira si dad sida dad iskhilaafsan maamul ma wadaagi karaan waxna ma ma maqaybsan karaan marka tilaabadan waa tilaabo muhiim ah waa tilaabo hoos kasoo bilow ah oo salka laga soo unkamaya waa tallaabo dadkii deegaanka heer deegaan ahaa ay go-aan ka gaarayaan baahidooda maamul dhisid iyo baahidooda khilaafaad iyo baahidooda dib heshiisiin ayagu ay go-aan ka gaarayaan waa shir ayaga ku go-aansanayaan haa baahi baan qabnaa baahidaas in wax laga qabto intaan maamul dhisin ka horo iyo maya baahi ma qabno weyn oon ka ahay maamul dhisidii maamul dhisidii aan bilowna keliya jubbaland iyo gelo keliya muhiim umaha soomaaliya intaas kaloo muhiim u noqon doonaa sababtoo ah process salka laga soo bilaabayo oo dadka iskalaha ay go-aan ka gaarayaan waxa iyo qaabkay marayaan iyo meeshay marayaan way marka aad buu wuu muhiim u noqon doonaa waay maxaa laga filan karaa markaad eegto dhibaatada ee ka jirta gobolka gado horumaradii la sameeyey ee degmooyinka gobolka doolow hadda tagto shirka martigelinaysa marka maxaa shirkaasi marka la qabto oo mustaqbalka laga rajeynaya
waxaan ka rajaynaynaa in waxa laga rajeynaya kasoo baxa waxaa weeye qorshe buuxa oo lagu qorshe buuxa inuu ka soo baxo oo ah geedi socodkii lagu dhisaayey maamulada compl qorshe lagu ogaaday khilaafyada jira iyo dibheshiisiinta mashruuca dibheshiisiinta lagu diyaarinaya oo kadibna loo gudbaayo maamul dhisidii marka qorshe saas waafi ah oo saa u ballaaran oo ilaa iyo khilaafyada jira iyo heerarkooda lagu ogaanaya kadibna marka khilaafyadaas la ogaaya la qorsheynaya mashruuca dib heshiisiinta iyo tallaabooyinka la qaadi lahaa kadibna tallaabadaas dibheshiis marka dhamaystirana maamul sida loo dhaqaaqayo ayaan ka rajeynaa inay kasoo baxaan andaas ujeeda ugu dambeysa oo laga sameeyey waay waa mahadsan tahay waxaa tahay la taliyihii barnaamijka wadajir oo ah dhismaha dowladaha hoose iyo xiriirka dowladda dhex iyo dowlad goboleedyada marka intee wax marayaan hadda jubbaland oo kale dadaaladaasa socdo koonfur galbeed waa la bilaabay hirshabeelle iyo galmudug arrintoodu halkey ku dambeysaa marka laga hadlayo dhismaha arrintan dowladaha hoose maxaa u dambeeyey halkey wax marayaan mudan sidaad og tahayba barnaamijkii lagu dhisay dowladaha hoose waa la dhamaystiray ee barnaamijkaas wadajir layahad ayaana ku lug leh taa markii la dhamaystiray mashruucaas oo soo qaatay sanadii bar laba sano ku dhow oo isugu jeeda la tashi iyo barnaamijka laftiisa uraadintii dhaqaalihii lagu dhisi lahaa dowladaha hoose kadib waxaa loo gudbay in la helaa sharciyadii lagu dhisi lahaa maamulada golayaasha deegaanka sharcigaas oo ah sharciga dowladaha hoose ilaa iyo hadda waxaa hirgelay sharcigii dowladaha hoose jubbada galmeelka lahado koonfur galbeed iyo jubbaland inay ansixiyaan golahooda wasiirada iyo golaha baarlamanka labadoo ay ay ay ay maxaa ku rahdaa ay ansixiyaan sharciga lagu dhisi lahaa dowladaha hoose labadaa maamul waa u hirgeshay jubbaland tallaabada kooda ay qaadayaan hadda oo lagu looga leeyahay in maamulada lagu dhiso midaan shirkan gada ayuu ayuu bilowga koowaad weeye degmooyin ilaa shanna ayay go-aansadeen hadda hortabyo hortabinta ule ama muxiim u ah in laga bilaabo wejiga koowaad ee maamuldhisida koonfur galbeed taas oo kale ayagana way way sharcigaas way way way waa la ansixiyey degmadii ugu horreysayna oo maamul dhisida maxaan ku rahdaa dowladaha hoosena waxaa bilowday waxaa noqday degmada xudur tijaabadii koowaad ayaday maraysaa saad ogtahay shan iyo tobanka bishan ayaa caleemasaarkii dhisida maamulada degmooyinka maxaan ku rahdaa degmada ugu horreysay oo xudur ah loo dabaaldegayaa ayadoo guri deegaanka layagleelaya now galmudug iyo hirshabeelle labadooda weli ma waxay ka howlan yihiin ansixintii iyo diyaarintii sharciga dowladaha hoose galmudug waxay isu keenayaan dad ilaa iyo boqol iyo konton qof ah oo la tashi ka sameyn doona sharciga dowladaha hoose wakti aan dheereyn ayay xafladaas qaban doonaan ay kulley waan ogaan doonaa maalinta ay tahay iyo waktiga ay tahay hirshabeellena waxay ku tala aruurintii sharcigaas lagu dhisi lahaa ayay ayagana ay ku jiraan waxaan rajaynaynaa marka sanadka inkastoo dhamaan ka horo afartaas dowlad goboleedba waa koonfur galbeed jubbaland hirshabeelle iyo galmudug in maamulka kasta ay ilaa uun xad u yaraan laba ama saddex degmo inay hirgeliyaan sanadka dhamaadkiisa ama sanadka horeenka intaan la gaarin taasaa hadda qorsho u yahay waay ugu dambeyn marka bishii june markaan aragno qorshaha hadda idin degan ee ahaa bishii june ee lasoo dhaafay ee shirkii ugu dambeeyey jowhar ka dhacay aad ku go-aamiseen in degmooyinka ugu horeeya laga hirgeliyo qorshuhu wuxuu ahaa sida hadda aad ii sheegtay in sanadka cusub bilaha ugu horeeya ilaa dhammaadkan la hirgeliyo oo degmooyinka aad qorshayseen laga hirgeliyo dowla deegaanadii dowladaha hoose hoose marka ma kula tahay in qorshihii aada samayseen oo ugu yaraan in dowlad goboleed walba saddex ilaa laba degmo la helo in dad guryihii deegaanka ee dowladaha hoose degmooyinka gobolada dalka inay suuro gelayso ilaa sanadka cusub bilaha ugu horeeyo lagu dhisi karo degmooyin dhowra oo deegaanada hadda aada qorshayseenah
waan hubaa inay saas noqon doonto dib u dhacyaa iska imaan kara dib u dhacyadaas hadda shuruucda aan weli la aan weli la ansaxnayn oo dee proceska kumid oo galmudug iyo shabeelle dib u dhac bay noo tahay waxaa kaloo dib u dhaca arrimaha siyaasadda oo mar walba isbedelaya oo maxaan ku rahdaa soomaaliya waxay noqdeen arrimaheeda siyaasadda haddii kuwa heer qaran ah inay saameyn ku yeeshaan kuwa heer deegaan ah ama siyaasadaha heer deegaan inay saameyn ku yeeshaan siyaasadaha heer qaran marka waxaan rajaynaynaa dibudhacyadaas duruufaha aan ku sugunnahay oo duruufaha nabadgelyada ay kamid tahay oo duruufaha siyaasadeed ay kamid yihiin oo duruufo gaar u ah anagu dalkeena uu yahay awgeed annagoo duruufahaas ku dhex shaqaynayna waxaan hubaa in bilowga ficnaa oo bilowday oo weliba koonfur galbeed ay deg deg u bilaabeen waxaan rajeynayaa si dhaqsale inay u bilaabi doonaan maxaan ku ahdaa jubbaland halka weli galmudug iyo hirshabeelle aan ayagana la kala shaqayn hayna in sharcigii dowlaha hoose la baaska la ansixiyo sababtoo ah liiga waxay yidhahdaan sharciyad la-aan ma ma la dhisi karo maamulka sharciga u baahan yahay sharcidaasna gacanta lagu hayaa markii laga fiiriyo ama loo eega xaaladda aan ku sugunnahay annaga oo xaalad nabadgelye iyo iyo xaalad siyaasadeedba ah waxaan rabaa inaan meel fiican marayna waanan hubi karaa in dibdhac ha yimaada laakiin sanadka soo socda horaantiisa taargetkii aan lahayn inaan gaari doono waa rajeynaya ama meeshaan u socodiyolka inaan gaari doono cali malaaq la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda soomaaliya ee dhinaca hanaanka dhismaha dowladaha hoose ee wadajir oo u warramaya barnaamijka wadajir ayuu kaasi ahaa isaga ayaa u dambeeyey barnaamijka anigoo cabdishakuur ali axmed ayaa barnaamijka idiin soo jeedinaya waxaa farsamaynayey qays cali shire maxamed nuur macalin maxamedna waa uu soo saaray intaan mar kale dib ugu kulmi doonno hadduu eebba idmo waxaannu idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarawaadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane